alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina wlaa cudwaana ila clى اظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka clى cabdih wrasuulih muxamadi wclى aalih wصaxbih wslama tasliima kaiira casharkeennii habeenkii hore waxaynu kusoo qaadanay qofka muslimka ah ee cilmiga u dhaqaaqaya sharciga ah ama isagu ha dhiganaya ama dadka ha u dhigaya ikhlaas in looga baahan yahay ikhlaaskana cibaado walbaa u baahan macnii cibaado kasta ayaa u baahan waxaa kaloo aynu soo maray qofka ardayga ah ikhlaaska marka laga yimaado inuu culumtu siday u kala muhiimsan tahay ee u kala fadli badan tahay inuu u kala horreysiinayo fanniga uu doonayo inuu dhigtana inuu dooranayo o uu miidhanayo kutubta ugu faa'iidada badan ugu shaamilsan ugu waxa weeye caddaanta badan ee uu ugu fahmi ogaanayo waxaa kaloo uu inoo soo tilmaamay qofka ardaygii wax u dhigaayo caalimka ama mucallimka ah inay saaran tahay had iyo jeer inuu fiiriyo qofka wax dhiganaya fahamkiisa iyo maskaxdiisa sidaa awgeed baa waxay tahay buuhi inaanu ku mashquulin waxaan munaasib u ahayn oo aan u habboonayn wuxuu fahmi karo oo ku wanaagsan oo ku habboon inuu u sheego ama uu u dhiga ayaa qurux badan casharkiina wuxuu idhi wixii markaa sharax iyo caddayn uu u baahan yahay waxa weeyaan waa in isagana la siiyo masaa'ilkii waa inaan la ysku qaldin oo aan la ysdhex dhigin waayo masaa'ilka oo la ysku qaldaa waxay keeni karaan inaan aada loo fahmin waaya waxa uu markaa soo tilmaamay erigaasi ah fayamaluhaa wayadiiqu caطanuhu can ilcawdi ilayha ka caطanuhu halkan waxaa laga wadaa macnii adkaysigiisa iyo sabirkiisa ayaa waxa weeye aan u suuro gelinahayn inuu mar kale u noqdo oo ka diiqadoonayo ama ka celhiidhi ka celhiidhi noqonayo oo cadankii waxaa la yidhaahdaa fulanun waasicu lcadan hebel waa mid cadan ballaadhan waxay uga jeedaan ay waasicu sabri waalxilati cinda shadaa'id waa mid adkaysigiisa iyo xeeladiisu ay ballaadhan tahay oo ay badan tahay marka ay dee dhibaatooyinka iyo shidooyinku yimaadaan sakhiyun kathiiru lmaal oo deeqsiyahoo maal badan kaasay yidhaahdaan fulanun waasicu lcadan didkiisuna waa waa dayiqu lcadan ka aynu macnaha u jeedaa yaa daahira qofka sabirkiisii iyo adkaysigiisii baan u dulqaadanahayn mar kale inuu u noqdo markay masaa'ilkii taraakumaan ay iscidhiidhiyaan ee wax fara badan oo qofka aan u muraajacayn ay waxa weeye kulmaan qaala almualifu raximah llah wa cala almucallimi mucallimka waxaa saaran annusxu inuu u naseexeeyo lilmutacallimi qofka wax baranaya oo samihiisa iyo sida ku wanaagsan uu ka taliyo bikulli maa yaqdiru calayhi wax kastoo uu awoodayo uu ugu nasteexeeyo min atacliimi tacliin ahaatay wasabru inuu ku sabro oo uu u adkaysto ayaa saaran calaa cadami idraakihi fahan la-aanta ardayga yacnii adaygu ardaygu haddaanu casharkii ama masaladii haleelin oo aanu fahmin macallinkii waa inuu sabro oo aanu odhan qofkana waxba fahmayn waxba u dhigi mayno wa calaa cadami adabihi iyo edab la-aantiisa waa inuu u sabro dee ardaygii aanu edab lahayn macallinkii waa inuu ku celceliyo oo uu u sabro wajafaa'ihi qalafsanaantiisa iyo qalaylkiisa waa inugu sabro ma sabir keliya ma maya maca shiddati xirsihi iyadoo lala qabo inuu aada iyo aada ugu dadaalo macallinku wa mulaaxadatihi aadna uu ugu fiiriyo oo uu eego likulli maa yuqawimuhu wax kastoo ardaygii ama mutacalimkii toosinayay oo waa yuhadibuhu hufaaya oo wa yuxsinu wanaajinaya adabahu adabtiisa wanaajinaya marka ardayga ardayga iyo qalafsanaantiisa iyo edabdaraantiisa iyo fahanadkaantiisa umuurta caynkaasa macallinkii waa inuu ku sabro isla markaana waa inuu taa raaciyo ardaygii inuu waxa weeyaan aada ugu dadaalo sidii uu edbin lahaa sidii ardaygii u toosi lahaa sidii uu wuxu fahmi lahaa siduu waxa weeyaan adabtiisu u wanaagsanaan lahayd waayahay wuxuu sheekhu taasuu sababeeyo wuxuu yihi lianna almutacallima maxaa yeelay qofka wax baranaya lahu xaqun lahu waxa u sugnaaday xaqun xaq baa ugu sugnaaday cala almucallimi ka wax baraya korkiisa oo ardaygii wax baranayay qofkii wax barayay xaq buu ku leeyahay buuhi xaysu meeloo aqbala wuu soo qaabilay cala alishtiqaali inuu ku mashquulo bilcilmi cilmi inuu ku mashquulo iyo aqoon alladii cilmigaasoo yanfacuhu anfacaya wa yanfacu nnaasa dadkana anfacaya mutacalimkii ama tilmiidka xaq buu leeyay waayo wuxuu qaabilay inuu ku mashquulo waqtigiisa qaaligaa uu ku bixiyo cilmiga sharcigaa barashadiisa cilmigaasoo isagana anfacaya isla markaa dadkana anfacaya waxaysu tawajaha lilmucallimi duuna gayrihi waxaysu waa talabaade waxaysu iyo meeloo tawajaha uu u soo jihaystay ama u soo kicitimay lilmucallimi macallinkan duuna gayrihi macnii dadka kale sokadood oo macallinkan gaarka ah waxa weeye ayuu doortay markaa mar haddii macallinkan gaarkaa uu doortay oo uu hoos fadhiistay macallinkii gaarka ahaa isagana xaqaasi ayaa lagu yeelanaya wadaadow buuhi wadaaddada kale ayaan kaa wadaadsaday mar haddii qofkii waxa weeye uu isaga wadaadsaday oo macallin uu ka dhigtay oo uu doortay isagana xaq baa lagu yeelanayaa weey waxaan kuu wadaadsaday inaad ii wadaad noqoto buuri waxaysu iyo meeloo tawajaha uu usoo jihaystay lilmucallimi macallinkan duuna hayrihi hayrkii sokadi yacnii cid kale umuu markaa baydhina isaga ayuu u soo jihaystay iyo waxaysu meeloo kaana uu noqday ama uu ahaaday maa yaxmiluhu waxa uu xambaarayo min alcilmi cilmi can ilmucallimi mucallinka uu ka xambaarayaa huwa isaguba caynu bidaacati almucallim mucallinka bidaacadiisa iyo alaabtiisa qudheedii buu ahaa iyo waxaysu meeloo kaana uu ahaaday maa yaxmiluhu waxa uu ka xambaarayo min alcilmi waxa uu xambaarayo min alcilmi cilmi ahaaday can ilmucallimi mucallinka uu ka xambaaraya huwa isaguba cayna bidaacati almucallimi mucallinka bidaacadiisa iyo alaabtiisa qudhiisi oo caynadaas markaa khabarkii kaanadaasay noqon doonta maadaasina isamkeedii bay noqon doonta marka wuxuu leeyahay cilmigan uu macallinka ka qaadaya uu ka baranaya ardaygu dee waaba waxa weeye wixii macallinku wahayeyba bidaacadiisii ayuu dee ka xambaaraya u ka qaadaya wey ilan soomaalidu maxay ku mahmahdaa nin walba ceesaantii ceel keentay soo maha qof walba bidaacadiisu waa waxa uu hayo ka meherada haya bidaacadiisu waa alaabta uu iibgeynaya ama uu hayo weeye ka bacadlaha waa dharka bidaacadiisu kaa maktabadda haya waa kutubta iyo adawaadka kale uu hayo ka macallinkaa ama waxa weeye caalimkaana bidaacadiisu waa cilmiga uu wakhtigiisii ku bixiyey ee uu bartay weeye markaa bidaacadiisii dhabta ahayd buu dee ardaygii ka xambaarayaayoo oo uu ka qaadayaa sidaa awgeed buu ugu yeeshay xaq ugu yeeshay weeye fayaxfaduhaa wuu xifdiyaya wa yunammiihaa wuu waxa weeye kobcinayaa wayatadallabu wuxuu ku dalbayaa bihaa bidaacada almakaasiba shaqooyinka alraabixata laga faa'iidayo ee ribxiga iyo faa'iidada laga helayo fa huwa ardaygu alwaladu waa ilmaha alxaqiiqiyu xaqiiqiga ah ee lilmucallimi mucallinka u sugan ee alwaarisu dhaxlay lahu isaga qaala tacaala macnii wuxuu leeyahay waladka xaqiiqiga ah ee si dhaba u dhaxlay waxa weeyaan mucallinka waa ardaygiisa weeye waayo waxaa la yska dhaxlaa mar wuxuu noqdaa maal iyo xoolo iyo hanti marna wuxuu noqdaa cilmi buu noqdaa dhaxalka waxa weeye cilmiga ayaana qiimo badan oo laba markaa isu dhow ma aha oo ka qiimo badan dhaxalka hantida iyo adduunyada sidaa awgeed baa wixii ambiyada ilaahay laga dhaxlay cilmigaasi ayuu ahaa wa ina alambiyaaa lam yuwarithuu diinaaran walaa dirhama wainamaa warahuu lcilma faman akhadahu akhada bixadin waafir ayaa rasuulku yihi calayhi asalaatu wasalaam markaa xaqiiq ahaan mucallinka qofka cilmiga ka barta ee cilmigiisii dhaxla ee isagu ku intifaacee dadka sii gaadhsiiye sii faafiya kaasaa waladkiisa xaqiiqiga ahi uu yahay markaa xaq weyn inuu ku leeyahay shaki mala weyn qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi isagaa sarreeye wa innii khiftu lmawaaliya min waraa'i markuu ilaahay ka warramayo qisadii nebi zakariye calayhi salaam suuradda la ydhaahdo suuratu maryama bilowgeeda ayaa waxaa ilaahay yihi isagoo ka xikaayoonaya addoonkiisii iyo nebigiisii zakariye wa innii anigu khiftu waxaan ka baqay almawaali kuwa ixiga macnii nasab ahaan ixiga qaraabada iyo ilmaadeerada iyo casabaadka iyo kuwaasay noqonaya wa innii anigu khiftu waxaan ka baqay almawaaliya kuwa ixigay xigtadayda min waraa'i dabaday wa kaanat imra'atii gabadhaydina waxay ahaatay caaqiran mid ma dhalaysa ee fahabli ilaahay oo waxaad ii hibaysaa min ladunka agtaada aada iga hibaysaa weliya weli ilaahay u ihabe ii hibe qof wanaagsan oo aada jeceshahay oo kuu dhow oo weli ah ilaahay u ii hibe ama weliyan weladanna waa lagu fasira weligaasoo yariunii idhaxla wa yariu dhaxla min aali yacquuba aali yacquubna dhaxla wajcalhu ilaahayow ka dhig kaa aada ii hibaynayso wajcalhu ka dhig kaa rabbi yaa rabbi rabbigayow radiyan ay mardiyan mid laga raali yahay ka dhig a radiyan ay mardiyan mid laga raali yahay oo adigu aada raalli ka tahay addoomahaaguna ay raalli ka yihiin qowlkiisa iyo camalkiisa intaba oo wanaagsan ilaahay oo ka yeel weyn marka isagoo aada u gaboobay weynaydiisuna madhalays ay tahay ayaa waxa weeye ilaahay jalla wacalaa u walad wanaagsan oo saalixa weydiistay oo cilmiga iyo markaa diinta ka dhaxla oo dadka khayrka iyo wanaagga ku hogaamiya kuwaa markaa uu ihi wa innii khiftu lmawaaliya min waraa'i waxaa muuqata inuu u arkay cid markaa dadka diinta ku hogaamin karta oo alimaamatu fi diin u munaasibi inaanay markaa ku jirin sidaa awgeed buu ilaahay taa uga bariyey ilaahayna waa kii ka aqbalay wuxuu idhi haddaba sheekhu walmuraadu muraadku wuxuu yahay wiraasadan iyo dhaxalkan isdhaxlista looga jeedaa wiraasatu lcilmi waalxikma waa dhaxalkii la yska dhexlaayay cilmiga iyo xikmadda la yska dhexlaayo weeye mid maal iga dhaxla ma aha aala yacquubna markaa maal ka dhaxla ee waxa weeyaan waa mid markaa cilmi iyo diiniga dhaxla oo dadka iga dambeeya oo sidii aniguba diinta iyo waxyiga aan u gaadhsiinay isna usii gaadhsiiyey waxaana taa u daliila ambiyada dee adduunba lagama dhaxlo naxnu macaashira alambiyaai laa nuurat baa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam maa taraknaahu sadaqa haddaanu nahay ururka dha- ururka ambiyada nalama dhaxlo waxaanu ka tagnaana waa sadaqo xadiidkii kale aynu hadda akhriyayna abi dardaana waina alambiyaaa lam yuwarithuu diinaara walaa dirhama wainamaa warathuu lcilma baa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam waaya marka wiraasadaasi waa wiraasat lcilmi walxikma waxaa la mid ah ta ilaahay uu ku sheegay suuradda namli wawaria sulaymaanu daawuud wawaria wuu dhaxlay sulaymaanu sulaymaan daawuuda nebi daawuud oo aabihiiya buu dhaxlay wuxuu ka dhaxlay nebinimadii iyo cilmigii iyo xikmaddii ilaahay siiyey jala wacalaa qaala wuxuu ihi falmucallimu macallinku ma'juurun waa mid laga ajar siinaayo calaa nafsi tacliimihi wax baristiisa qudheeda sawaaun ay mustawin waxa siman afhama ha fahansiiya almutacallima qofka wax baranaaya aw lam yufhim ama yaanu fahansiinine mar haddii ee isagu qasdi wanaagsan uu leeyahay oo uu isu soo taagay inuu dadkii waxbaro wuxu faa'iideeyo tacliintaa iyo camalkaa fiican ee uu la yimi waa laga ajar siinaya waa mid taasi fa idaa fahima haddii uu fahmo ardaygii maa callamahu wixii uu baray sheekhiisu oo waintafaca bihi uu ee ku intifaaco binafsihi iskii uu ugu intifaaco oo wanafaca hayrahu gayrkiina uu ku anfaco kaana wuxuu noqonayaa ajran ajar buu noqonayaa ajarkaasoo jaariyan u socda lilmucallimi macallinka u socda maadaama muddada uu daa'imsan yahay daalika nafc waxtarkaasi daalika nafcu waxtarkaasi mutasalsilan inuu yahay mid waxa weeye isdaba jooga oo mutasilan xidhiidhsan wa haadihi tani tijaaratun waa ganacsi bimidlihaa iyada oo kale yatanaafasu ay u kala dheereeyaan oo u baratamaan almutanaafisuuna kuwa baratamaya wuxuu markaa halkan sheekhu inoogu faa'iideeyey laba qodob qodobka koobaad waxa uu ku saabsan yahay qofkii mucallinka ahaa ee isagu haddii uu dadkii doono inuu khayr baro yacnii baristaa ilaahay jalla wacalaa waa ka ajarsiinaya weeye waaya waxaa laakiin xaaladaasi kasii akmalsan oo kasii afdalsan inuu waxa weeye qofkii mutacallimka ahaa wax fahansiiyo oo cilmigii waxa weeye uu ka barto oo uu ka xambaaro sababtoo ah haddii ardaygii uu cilmigii gar- barto oo uu fahmo oo isagu markaa ku intifaacu ku dhaqmo dadkii usii gudmiyo khayrkaasi wuxuu noqonayaa halkaa ka dhashay khayr macallinkii u socda oo sadaqa jaariya oo kale ayuu u noqonayaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi xadiiskii saxiixa idaa maata bnu aadama inqaaca camaluhu ilaa min halaa qofku kolka uu dhinto camalkiisu uu go-aa saddex mooyaane maxaa saddexdaa ka mid ahaa aw cilmin yuntafacu bihi cilmi waxa weeye lagu intifaaco oo macnii laysa sii baro oo sii jiro oo sii socda ayaa ka mid ahaa waayahay kaana wuxuu noqonayaa ajran ajar buu noqonayaa jaariyan u socda lilmucallimi macallinka maadaama daalika nafcu inta uu markaa daa'imsan yahay nafcigaasi ee mutasalsilan inuu yahay mid isdaba joog oo xidhiidhsan oo mutasilan xidhiidhsan oo isla macno dhow labada kelmadood wa haadihi tani tijaaratun waa ganacsi bimilihaa iyadoo kale yatanaafasu ay u kala dheereeyaan almutanaafisuuna kuwa baratamayaa oo ay u baratamaan waa tijaara dee iyo khayr weeye fa cala almucallimi macallinka waxaa saaran an yascaa inuu u socdo oo uu markaa u dadaalo sacyan dadaal shadiida daran fii iijaadi haadihi tijaarati jirsiinta ganacsigan iyo tijaaradan iyo wa tanmiyatiha beekhaaminteeda inuu macnihii kobciyo oo beekhaamiyo oo uu isku daya inay korto oo ay horumarto fa hiya iyadu min camalihi camalkiisay ka mid tahay wanaagsane ilaahay jalla wacalaa uu ugu dhowaanayo wa aathaari camalihi iyo raadadka camalkiisa ayay ka mid tahay waaya oo khayrka isagu dadka uu barayna waa camalkiisii kii uu isagu baray iyo kaa kii kasii bartay iyo kaa kii kasii bartay iyo kii kale kasii bartay macnii waxa ay dadka sii barayaan ay sii gudbinayaanna waa camalkiisii wax ka dhashay weeye waa aathaartii iyo raadadkii camalkiisa fiican qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi innaa naxnu nuxyi lmowta wanaktubu maa qadamuu wa aathaarahum innaa anagu naxnu annaga ayaa nuxyii noolaynaynaa almowtaa kuwa dhintay kuwa dhintay annaga ayaa noolaynaynaa wanaktubu waanu qoraynaa maa qadamuu waxay hormarsadeen ee naftooda ay u hormariyeen iyo wa aathaarahum raadadkoodaba famaa qadamuu waxa ay hormarsadeen maa baasharuu waa waxay la mubaasharoodeen camalahu camalkiisa macnay waa waxay si toosa u qabteen iyagu weeye wa aathaarahumna maa tarataba waa waxa ka dhashay calaa acmaalihim camalladoodii waa waxa kasii dhashay oo min almasaalixi ama min almasaalixi masaalixaala u ahaadiyo walmanaafici waxtaryaw waxtaro iyo masaalixaa u ahaaday aw didihaa ama didkeed xaal u ahaaday masaalixda iyo manaaficda didkeed oo dee markaa ah madaar iyo waxyaaba aan masaalix ahayne mafaasid ah fii xayaatihim noloshooda iyo wa bacda mamaatihim geeridooda dabadoodba macni inta ay nool yihiin iyo marka ay dhintaanba dii qofku shay wanaagsan uu sabab u noqdo isagu oo tusaale ahaan waxa weeye cilmiga aynu sheegayna uu faafiyo ee waxa weeye in allah inta waxaasi lagu intifaacayo khayrkiisa wuu soconayo haddii walad wanaagsan uu dhalo ilaahay jalla wacala uu ka reebo inta waladkaasi khayr iyo wanaag uu la imanayo khayrkiisa waa u soconaya haddii sadaqo wanaagsan uu la baxo ama uu sadaqo la baxo inta nafcigeeda iyo waxtarkeedu uu qaa'imka yahay oo uu jiro khayrkeeda iyo ajarkiisa wuu u soconaya sidaasoo kale weeye wax kastoo khayr oo uu sabab u noqday iyo albaab kastoo wanaagsan oo qofku uu furo wixii khayr ahee ka xasilaya ama ka imanaya qofkii uu u soconaya hadduu nool yahay iyo haddii uu dhintayba soo ma aragti sharkuna dee waa caynkaas oo kale oo haddaad shay shara adigu sabab u noqoto ama albaab shar aada furto wax alla wixii shar halkaa ka yimaada inta aada nooshahay iyo iyo noloshaada dabadeedba waxa weeye sharkaasi dee uu wax kugu socdu noqonaya oo lagu qorayo kugu socda ayuu noqonaya walciyaadu billah idan qofku waa inuu ku dadaalo khayr inuu sameeyo ilaahay jalla wacalaa camal fiican ugu dhowaado khayrna inuu sabab u noqdo oo albaab wanaagsan uu furo waa inuu qofku aada iyo aada ugu dadaalo waayo khayrkaasi ayaa u socdo anfacaya intuu nool yahay iyo marka uu dhintaba wuxuu uhi wayanbagii waxa u habboon wayanbagii waxa u habboon mucallinkii an yuragiba inuu jeclaysiiyo almutacalima qofka wax baranaaya tacliimtii iyo khayrkii bikulli ariiqin waddo kasta inuu ku jeclaysiiyo oo wayunashitahu uu markaa dhiirigeliyu firinfircoonaysiiyo nashaad u yeelo walaa yumin lahu oo aanu ku daalinin biishqaalihi inuu ku mashquuliyo bimaa yacsuru waxa uu ku adkaanayo wax markaa ku adkaanayo calaa fahmihi fahamkiisa oo min anwaacil cilmi noocyada cilmiga ahaaday iyo wa mufradaatihi mufradaadkiisa ardaygii wuxuu leeyay waa in mar walba la dhiirigeliyo haddii itixaan lagu dhiirigelinaayo iyo haddii wacdi lagu dhiirigelinaayo iyo haddii si kale jaa-isad lagu dhiirigelinayaba waa inaan lagu daalin isla markaa waxaan u fahmiba karahayn oo noocyada cilmiga iyo mufradaadkiisa ahaaday macnii waxyaaba markaa aanu kolkaa fahmi karahayn ama awooddiisu aanay qaadi karahayn iyo tankiisu waa inaanu ku daalin weeye qofkuna waa inaanu markaa isku daalin oo haddaad wax kari weydo ama aada fahmi weydo waxaad fahmaysaa loo baydhaa ama dhinac kalea looga soo wareegaa si fudud oo aada u fahmi karto si aanu dee waktigu kaaga lumin adigoo shaygii aan fahmin waxay odhan jireen idaa lam tastadic shay-an fadachu wajaawishu ilaa maa tastaiicu haddii aada shay kari weydo iskaga tagoo iska dhaaf wajaawishu ilaa maa tastaiicu midaad awoodayso u weydaaro oo waxa weeyaan markaa u dhaaf walaa yumilahu waa inaanu ku daalin biishqaalihi mashquulintiisa uu ku mashquulinaayo bimaa yacsuru calaa fahmihi wax fahamkiisa ku adkaanaay oo min anwaaci cilmi noocyada cilmiga ahaadiyo wa mufradaatihi mufradaadkiisa aadaabu aalib xaaladaa kolkaa waxaa la tawjiihinayo qofkii mucallimka ahaa ee dadka khayrka iyo wanaagga barhayay mustawihiisu heerku doonaba ha taagnaado wa cala lmutacalimi qofka waxbaranaya waxaa saaran an yuwaqira inuu waxa weeye ixtiraamo u maamuuso mucallimahu macallinkiisa inuu markaa tawqiiriyu weyneeyo ayaa saaran oo wayataadaba macahu oo wayataadaba uu edebsado macahu la jirkiisa gaayata maa yaqdiru calayhi nihaayada waxa uu awoodayo oo markaa edebsiya macnihii halka ugu dambaysa edebsi uu awoodaayo waa inuu ardaygii waxa weeye ka edebsada macallinkiisii limaa lahu sababtu maxay tahay limaa waa shayga lahu u sugan mucallinkaasi oo min alxaqi alcaami waalkhaasi ahaaday xaq caamah oo guud iyo mid khaasahoo gaar mid caamahoo uu markaa dadka oo dhan ku leeyay iyo mid khaasah oo waxa weeyaan ardayda ardaygiisa uu si gaara ugu leeyahay intaba waayahay marka qofka mutacalimka ah ee ardayga ah ee wax baranaya adabta cilmiga inuu ilaaliyo cilmigiisaa ku barakooba cilmigiisaa ku bata qofka xataa wuxuu sheegaya ama wuxuu dhigaya ayaa ku jeclaada faa'iidooyin fara badan ayaa ku jira in isaga qudhiisa hadhow laga sii xambaaraayay keentaa faa'iidooyin fara badan baa ku jira waana waxyaabaha aada iyo aada ay ardayda ugula dardaarmaan ahlulcilmigu kutubta adaabta dalabulcilmigiiyo ka warramaysa in macallinkii iyo qofkii cilmiga laga baranayo aada iyo aada loo ixtiraamo waaya xaqu lcaalimi alcaam xaqa caalimka ee caamka ama alcaamu xaqa caamka ah miya ee uu caalimkii leeyahay fa ina mucallima alkhayri qofka khayrka dadka baraya qad istacadda wuxuu u diyaargaroobay linafci lkhalqi qad istacadda u diyaargaroobay linafci lkhalqi waxtarka khalqiga bitacliimihi tacliim waxbaristiisa uu ku anfaco iyo wa fatwaahu jawaabistiisa cilmiga iyo diinta uu uga jawaabo fa xaquhu kaa xaqiisa cala nnaasi dadka korkooda uu ku leeyahay xaqulmuxsiniina kuwa samafalayaasha ah xaqooda weeye dadka muxsiniinta ahi waa kuwa ixsaanka kula yimi cibaadada ilaahay iyo mucaamalada khalqiga intaba markaa kuwaasi shaki male inay xaq weyn dadka ku leeyihiin oo ilaahay waa ka yidhi jala wacalaa maa cala almuxsiniina min sabiil markaa kuwa muxsiniintaa xaqooda ayuu dadka ku leeyahay weeye walaa ixsaana ixsaanna ma jiro samafal acdama ka weyn oo u anfaca ka waxtar badan min ixsaani man mid samafalkii midkaasoo yurshidu naasa dadka ku hanuuninaya liamri diinihim ay liamri diinihim arrinka diintooda oo wa yucallimuhum baraaya maa jahiluu wixii aanay garanahay oo wa yunabbihuhum ku baraarujinaaya limaa wixii hafaluu ay ka mooganaadeen canhu isagaba wayaxsuru waxaa ku soo xasilaaya min alkhayri khayr xaalo uu yahay wanqimaaci shari iyo sharkii oo gaabta oo hoos u dhaca xaalo uu yahay ama dullooba iyo wanashri diini diinta waxa weeyaan fidisteeda xaalo uu yahay iyo walmacaarifi naaficati aqoomaha ee naafica ah ee markaa waxtar kale xaalo uu yahay maa shay baa ku soo xasilaaya shaygaasoo huwa isaguba min anfaci shayin waxa ugu waxtarka badan ahaaday lilmuwaxidiina dadka muwaxidiinta ah iyo waliman cid ataa timaada min bacdihim dabadood oo min duriyatihim fufkooda ahaaday iyo cidda iyaga ka beerantay wa gayrihim gayrkooda ahaaday muxuu markaa sheegayaa ixsaanka ugu wanaagsan iyo samafalka ugu fiican ee laysu galaa waa in cilmiga laysbaro diinta laysu faa'iideeyo khayrka laysu tilmaamo qofkii diintii dadkii uu baro oo uu markaa faafiyo fawaa'idaa faraha badan ee sheekhu uu soo koobay baa taa ku sugan oo dadkiibaa dee jahligii ka baraarugaaya khafladii ka toosaaya khayrkiibaa kor u kacaya oo sarraynaaya sharkiibaa laga awood badanayaayoo ee hoos u dhacaaya diintiibaa faafaysa almacaarif annaafica almacaarif waa jamcu macrifa macnihii aqoomihii naafica ahaa ee waxtarka lahaa ayaa faafaaya taasina dadka muwaxidiinta ah ee hagaagsan ee ilaahay jalla wacalaa xaqiisa ka soo baxay kuwaa waxtar weyn bay u tahay weeye waxaa kalooy waxtar u tahay muwaxidiinta cidda ka sii beeranta ilaan dadku way sii kala beermayaan oo waa laysa sii dhaldhalayaa markay cidi tagtaba cid kalaa beddelaysa kuwaana markaa waxtar weyn bay u tahay cilmigaa faafaya wuxuu idhi falowla alcilmu intaaba ku yar caliya walaa ixsaana ixsaan ma jiro ixsaankaasoo acdamo ka weyni badan oo anfaco ka waxtar badan min ixsaani man mid samafalkii yurshidu naasa dadka ku hanuuninaya liamri diinihim arrinka diintooda wa yucallimuhum baraya maa jahiluu wixii ay ka jaahil noqdeen inay garanahayn oo wayunabihuhum ku baraarujinaya limaa canhu gafaluu wixii ay qaflad kaga sugnaayeen iyo mooganaan wayaxsulu waxaa ku imanaya min alkhayri khayr xaalo uu yahay wanqimaaci shari sharka oo yaraado oo hoosu dhaca xaalo uu yahay wanashri diini diintoo faafa xaalo uu yahay diinkoo faafa xaalo uu yahay waalmacaarifi naaficati aqoomaha ee naafica ah ee wax ku oolka ah oo faafa xaalo uu yahay maa shay baa ku soo xasilaya huwa isaguba min anfaci shayin waxa ugu waxtarka badan ahaaday lilmuwaxidiina dadka muwaxidiinta iyo waliman cid kastoo ataa timi min bacdihim dabadood oo min duriyatihim duriyadda muwaxidiinta ahaatay wa gayrihim gayrkood ahaaday falowla alcilmu cilmigu haddaanu jireen kaana naasu dadku waxay noqon lahaayeen kal bahaa'imi sida mayeedhaanka fii dulmatin mugdi yatakhabatuuna kuwa markaa dhuumbanaaya oo dhex dabaalanayay noqon lahaayeen a falowla alcilmu cilmiga sharcigii haddaanu jiri lahayn kaana naasu dadku waxay noqon lahaayeen kal bahaa'imi sida mayeedhaanka fii dulmatin mugdi jahli yatakhabatuuna kuwo dhuumbanayo oo ku dhex jira ayay waxa weeyaan markaa noqon lahaayeen waaya fa huwa cilmigu annuur waa iftiinka alladii kaasoo yuhtadaa bihi lagaga lagu hanuunaayo fi dulumaati mugdiyada dhexdooda mugdiyada shirkiga mugdiyada bidcada mugdiyada macaasida mugdiyada jahliga intaba waxaa lagaga hanuunayaa lagaga badbaadayaa nuurka iyo iftiinka cilmiga sharciga ah cilmiga sharciga ahina waa waxyiga ilaahay ku soo dejiyey nebigiisa moxamed calayhi asalaatu wasalaam min alaaya min albayinaati waalhudaa waalxayaatu waa nolol cilmigu lilquluubi quluubta ayuu nololu yahay ama lilquluubi quluubta u sugnaaday iyo waalarwaaxi nafaha iyo wadiini diinti iyo wadunyaa adduunyadaba wuxuu cilmigu xayaato iyo nololu yahay qalbiyada iyo ruuxaha iyo diinti iyo adduunyada intaba waa u nolol weeye waaya oo intiiba cilmiba hagaya oo hogaaminaya qaala wuxuu ihi walbaladu waddanka alladii waddankaas oo laysa fiihi aanu ku sugnayn dhexdiisa man cidi aanay ku sugnayn ciddaasoo yubayinu linnaasi dadka u caddaysa umuura diinihim arrimaha diintooda oo wayurshiduhum tusta waa yahay oo macnihii ku hagta limaa yantaabuhum waxa ku imanaaya oo mimaa kii ka mid a hum iyaguba fii gaayati adaruurati ilayhi macnii baahida ugu daran ay u qabaan haa qof markaa waxyaabaha ku yimaada iyo xawaadifta dhacda iyo umuurta imanaysa xukumka saxda ah ee sharcigu ka qaba u sheegi waxa weeye cid u sheegta waddanka waaya oo umuurta diinta dadka u caddaysa waa yahay waddanka noocaasa qad faqada wuxuu waayay ahluhu ehelkiisa iyo dadka joogaa min daruuraatihim waxyaabihii daruuraadka ahaa ee sida aadkaa ugu baahnaayeen xaggeeda waxay ka waayeen iyo wa masaalixihim danahooda xaggeeda waxay ka waayeen ma ah shay bay ka waayeen shaygaasoo yaduru uu dhibaayo faqduhu waayistiisu ay dhibayso bidiinihim diintooda ay dhibaysa iyo wa dunyaahum adduunyadoodaba muxuu halkan sheekh sheekhu inoogu tilmaamaya raximahullah yacnii waddanka caalim aanu joogin ee dadkii aanay ku haysan caalim u caddeeya cilmiga iyo diinta iyo xukumka shareecada oo u fatwooda oo xawaadifta iyo waxyaabaha nawaa'ibta iyo waxyaabaha dhacaya dadka ku imanaya u kala caddeeya yacnii dadkaasi wixii ugu daraa ama ugu sarreeyey u baahnaayeen bay waayeen buu leeyihi markaa maal badan oo hayaan iyo dhaqaalo badan oo hayaan iyo gawaadhi badan oo hayaan oo tari mayso ya mar hadday culimo waayeen culimaduna horeba waa u yarayd maantana maxaad u malayn ya maantana maxaad u malayn waaya waqad kunaa nacuduhum qaliila faqad saaruu aqala min alqaliil cilmiga in la rafcinaya rasuulku inoo sheegay calayhi asalaatu wasalaam sida loo rafcinayaana waxay tahay waa in markaa la ay dhintaan dadka culimada ah ee cilmiga xambaarsan jahliguna wuu faafaayo iyo dadka culimada ay soo ekaysiinayeen ka mid ahayn ee dadka baatilka u fatwoonaya jahliga marka waxaa laga wadaabay ahlucilmigu idhaahdeen macnii ahlulcilmigii baa yaraanaya waayo adaa'ifa almansuura baaqi bay ahaanaysaa ilaa qiyaami saaca culimaanay leeyihiin oo ku dhex sugan wuxuu uhi walbaladu wadanka aladii wadankaasoo laysa fiihi aanu ku sugnayn dhexdiisa man yubayinu linnaasi umuura diinihim cid u adaysa dadka arrimaha diintooda oo wayurshiduhum limaa yantaabuhum ku hanuunisa oo ku hagta waxyaabaha ku imanaya dadkae kusoo darriaya oo mimaa kii ahaaday hum iyaguba fii gaayati daruurati ilayhi ay si maaragtay dee nihaaye ah oo maaragtay aada iyo aada u sarraysa ay ugu baahan yihin haye qad faqada waxay waayeen ahluhu ehelkiisu waddanka min daruuraatihim daruuraadkooda xaggeeda waxay ka waayeen iyo masaalixihim danahooda xaggeeda waxay ka waayeen maa yaduru waxa uu dhibaayo faqduhu waalistiisu bidiinihim diintooda iyo wa dunyaahum adduunyadooda ya shay ay aada ugu baahan yihin baa yimid waxaa la yidhi shaygan aan u baahnaane maxaa sharcigu ka qaba waa inay dadka helaan cid u caddaysa soo maaha ya cid u caddaysa waa inay helaan oo tidhaahdo waxaan waa xaaraan iska daaye ama waa xalaal la yimaada haddii kale dee jahli iyo indhala-aan bay ku jirayaan xaqul caalimi alkhaasi markaa xaqa caalimka ah ee caamka ahi waa kaa sidaa awgeed baa a rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay qofka dadka khayrka baraaya in makhluuqaad fara badan ay u duceeyaan oo xataa marka alxiitaan filbaxri xataa kalluunka badda joogaa uu u ducaynayo qofka khayrka dadka baraya faman kaana haadaa ixsaanahu faman kaana axadka uu ahaaday haadaa kaa la soo sheegay ixsaanahu ixsaankiisa iyo wa aharahu raadkiisa fiican ee cala alkhalqi khalqiga uu ku leeyahay kayfa laa yajibu sidee baanay ugu waajib ahayn buu yidhi calaa kulli muslimin qof kasta oo muslima korkiisa maxabatuhu inuu jeclaado iyo wa tawqiiruhu inuu weyneeyo iyo walqiyaamu bixuquuqihi xuquuqdiisa inuu ku kaco o uu ka soo baxo sidii waanay waajibaan macnuu waa mid waajiba weeye markaa culimmadu raad wanaagsan oo aada iyo aada u qiimo badan bay dadka ku leeyihin imaamu axmed muqadimada iyo hordhaca uu sameeyey kitaabkiisa la idhaha raddu cala aljahmiya waazanaadiqa marka uu culimmada markaa ammaanayo ka hadlaayo waa ka odhanaya famaa axsana aharahum cala annaas maxaa ka wanaagsan raadka culimmadu ay dadka dhexdooda ku leeyihiin khayrkii bay u sheegayaan wixii diinta laga qalda bay toosinayaan oy saxayaan wixii sharahe xun bay uga digayaan wixii xukum sharci ayay u bayaaminayaan ciddii luminaysa ee marin xun marinaysa ayay uga digayaan ee wanaagga ayay u iftiiminayaan markaa ra'd aada iyo aada u wanaagsan ayay bulshada ku leeyihiin ahlulcilmigu xaqulcaalimi lkhaasi qaala wuxuu ihi wamaa xaquhu alkhaasu wa amaa xaquhu caalimka xaqiisa miya xaqiisaasoo alkhaasu gaar ah ee cala lmutacalimi qofka markaa mutacalimkaa uu ku leeyahay falimaa badalahu min tacliimihi falimaa shay daraaddii buu waxa weeye xaqaasi u xasilay ama uu macallinkii ardaygiisa ugu yeeshay falimaa shay daraaddii buu ugu yeeshay xaqa gaarka ah badalahu wuu bixiyey oo min tacliimihi waxbaristiisa ahaatay oo macnii waxbuu baray iyo walxirsi dadaal ahaaday calaa maa shay uu ku dadaalay macallinkii yurshiduhu ardaygii hanuuninaya oo wayuusiluhu gaadhsiinaya ilaa acla darajaati darajaadka kuwooda ugu sarreeya darajaadka kuwooda ugu sarreeya oo adduunka darajada ugu sarraysay qofku gaadhaa waxa weeye cilmigii sharciga inuu ka feedha buuxsado si dhammaystiran uu u barto oo imaamuu ku noqdo isla markaana ku camalfalkii cilmigiisaana si dhammaystiran uu ugu camalfalo darajada ugu sarraysa adduunka marka la joogo oo qofku gaadhaa waa taa qofka darajaadkaa sare adduunyada ku gaadhaa aakhirana darajaadka saree jannada ayuu kolkaa ku helaya fa ulaa'ika lahum darajaat alculaa soo qur-aanka kumaad arag yacnii darajaadkaa sare adduunyada waxa uu qofku markaa ay u sababaysaa uu ku gaadhaya darajaadka sare ee aakhira ayuu ku gaadhayaa waaya wuxuu ihi falaysa nafcul aabaa'i ma aha waxtarka aabbayaasha iyo walummahaati waxtarka hooyooyinku nadiiran mid u dhigma linafci lmucallimiina waxtarka mucallimiinta almurabbiina ku rabaynaya linnaasi dadka bisigaari lcilmi cilmiga masaa'ilkiisa yaryar qabla kibaarihii kuwiisa waaweyn ka hor ee albaadiliina bixinaaya nafaa'isa awqaatihim waqtiyadooda qaaliga ah iyo wa safwata afkaarihim nuxurka fikiradooda fii tafhiimi lmustarshidiina ku bixinaya fahamsiinta kuwa hanuunka dalbaaya bikulli dariiqin waddo walba iyo wa wasiilatin waddo kaste oo yaqdiruuna calayhaa ay korkeeda awoodaan markaa waxa weeye ku bixinaya inay markaa ku fahamsiiyaan oo bikulli wasiila bikulli ariiqa jaariya majruurka balada tafhiimka ku tacalluji tafhiimka ku tacalluji wuxuu markaa halkan ku sheegayaa mucallimiintii inay xaq weyn dadkii ku leeyihiin waay oo qofka aabbihii iyo hooyadii dhalay uun ee aan waxa weeyaan markaa haddii alaba kuu roon yahay dee khayrka iyo wanaagga barin ee aan markaa dee iyaga ku dhowdu mucallimiinta wanaagsan noqonin waxaa qofkii kaga nafci badan oo kaga waxtar badan mucallinka khayrka u sheegaya walow yaanu qofkan dhalinbe laakiin khayrka tusaya wanaagga waxa weeye farta ugu fiiqaya kaga nafci badan muxuu lahaa ninkii waxa weeye qolada u bogay ee ammaanay famaa aabaaunaa biabara minhu calayna allaahi qad mahadu lxujuura wuxuu ihi famaa aabaaunaa aabbayaashaya ma aha biabara minhu kuwa nagaga waxa weeyaan markaa wanaag badan oo nooga biri samayn badan calaynaa korkayaga calayna allaahi qad mahadulxujuura aabbayaasha iyadaasoo allaahi aladiina qad mahadulxujuura yani waxa weeye dhabahooda noo goglay wuxuu leeya aabbayaashay aanu dhabahooda ku seexanay dhabahooda noo goglay yaa cidu sheegaayay ninkaa nagagama waxa weeyaan markaa bir iyo wanaagma wuxuu markaa yidhi falaysa ma aha nin nafcul aabaa'i waxtarka aabbayaashiiyo walummahaati hooyooyinka nadiira mid u dhigma linafci lmucallimiina waxtarka mucallimiinta almurabbiina ku rabaynaaya linnaasi dadka bisigaari lcilmi cilmiga waxa weeye masaa'ilkiisa fudud ee markaa yaryar qabla kibaarihi kuwiisa waaweyn markaa waxaga ka hor waxaa lagu fasiray rabbaaniyiinta ilaahay sheegay walaakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun kuwa dadka ku rabaynaaya bisigaari alcilmi qabla kibaari sigaari lcilmina waxay noqonayaan cilmiga markaa fudud ee la fahmi karo iyo masaa'ilka dadku marka ay la qabsan karaan masaa'ilka waaweyn ee maskaxdooda ka culus ama aanay mustawa ahaan gaadhin ka hor ee albaadiliina bixinaya nafaa'isa awqaatihim waqtiyadooda qaaliga iyo wa safwata afkaarihim macnii waxa weeye nuxurka iyo khulaasada fikiradooda waxay ku bixinayaan fii tafhiimi lmustarshidiina wax fahansiinta kuwa ardayda dalbaysa markaa hanuunka dalbaysa bikulli dariiqi waddo kasta inay ku fahansiiyaan bay ku dadaalayaan iyo wa wasiilati waddo kaste oo yaqdiruuna caleyha awoodaan waidaa kaana haddii uu yahay dhinac kaluu haddana wax inaga tusaya man axsana qofka u samafala ila linsaani cid qofka markaa insaan ama qof qofka u samafala bihadiyatin hadiyad uga samafala hadiyadaasoo maaliyatin maal ah oo yantaficu biha qofku uu ku intifaacayo uma dabadeetana tazuulu iska suulayso wa tadhabu tegaysa lahu haddii uu leeyahay kaa samafalay xaqun xaq haddii uu leeyahay xaqaasoo kabiirun weyn cala almuxsini ilayhi kii uu u samafalay ama cala almuxsani ilayhi kii loo samafalay haddii uu ku leeyahay cala almuxsani ilayhi kii loo samafalay haddii uu xaq weyn ku leeyahay macnii qofkii samafalay ee hadiyad maali ah maal ah cid waxa weeye siiyey dhar buu siiyey xoolo nool buu siiyey lacag buu siiyey adigu hadi dahab buu siiyey hadiyad maaluu siiyey ya kaa samafalay ee hadiyadda maalka ah qof siiyey ama shaksi siiyey xaq weyn buu ku yeelanayaa kii waxa weeye uu siiyey ee uu u samafalay xaqii muxsinku ku yeelanaya haddii kolkaa ka noocaas ee adduunyada hadiyadda adduunyadaa cid siiya uu xaq weyn yeelanaayo fama dannu maxaad u malaynaysaa bihadaayal cilmi hadiyooyinka cilmiga ee annaafici waxtarka leh ee alkahiirati faraha badan ee almutanawicati kala duwan ee albaaqi uu baaqiga noqonayo nafcuha waxtarkeedu maadaama inta uu qofku yahay xayan mid nool iyo wa bacda mamaatihi geeridiisa waxa weeye kadibba yanii kii maal ama dheef adduunyo ku siiya hadduu xaq weyn kugu yeelanayo kii cilmi maxaad u malaynaysaa waxa weeye kuu hadiyeeye kuu sheegay cilmigaasoo intaad nooshayna aada ku intifaacaysa haddaad xataa dhimatana haddaad sii faafiso dadka usii gudbiso aada ku intifaacayso cilmigaasoo albaaqi nafcuha macnii hadaayaadkaa cilmigu albaaqi nafcuha ee almutasalsilu uu xidhiidhka noqonaayo macnii nafcigeedu bixasabi xaali tilka alhadaaya hadiyooyinkaa xaalkeeda kolka la eego oo dee cilmigii laysu hadiyeynayo qudhiisii baan isku mid ahayn dee oo aan isku waxtar ahayn oo aan isku faa'iide ahayn oo kala duwan markaa cilmigii laysku hadiyeeyo wanaagsanaa mar walba waa khayre laakiin isaga qudhiisu wuu sii kala nafci badan yahay faxiina idin kolkaa yacrifu wuxuu garanayaa qofkii anna lahu inuu u sugnaaday caalimkii iyo macallinkiisii min alxaqi xaqa xaqiisa waxaa uga sugnaaday iyo wa tawqiiri maamuusiista iyo wa xusni ladabi macahu in edab wanaagsan lagula dhaqmo iyo walwuquufi in la joogsado maca ishaaratihi wuxuu ishaaro maceeda in la istaago o aan la dhaafin iyo wa cadamulkhuruuji in aan laga bixin camaa ashaara ilayhi qofka wuxuu u tilmaamay oo mimaa kii ahaaday yanfacuhu anfacaya oo min alumuuri arrimaha ka mid a allatii arrimahaasoo qad jarabaha isaguu hore u tijaabiyey oo wa huwa macallinkii acrafu biha uu uga aqoon badan yahay minhu mutacalimkii iyo ardaygii oo min kayfiyaati tacliimi qaababka wax loo dhigta ahaadiyo wanaxwiha waxyaabaha la midka ah maa shay buu yeelanayaa laysa ligayrihi gayrkii aanu lahayn maadaas waa maxay talow waxa weeye annadaa xagga hore aynu ku soo marray waa isamkeeda fa xiina idin markaa yacrif wuxuu garanayaa anna lahu inuu leeyahay macallinkii min alxaqi soo wad markaa annadaa isamkeedu waa maadaa weeye khabarkeediina lahudaasuu noqonaya min alxaqi mintaasina waxa weeyaan markaa waa bayaamin waaya markaa macallinku wuxuu yeelanayaa wax aanu kayrkii lahayn oo xaq ahaaday xaqaasoo tawqiira edab wanaagsan in lagula dhaqma wuxuu ishaaru qofka ugu naseexeeye uu kula taliyo in waxa weeye la qaato ah waayo waxyaaba uu ardayga uga horreeyey ama uu uga aqoon rooyey ama isaguu hore usoo tijaabiyey baa jira waayahay markaa talooyinkiisii iyo waxyaabihii caynka ahaa inuu qaato weeyaan buu leeyahy waxayna idin kolkaa yacrifu wuxuu garanayaa ana lahu inuu u sugan yahay mucallinkii min alxaqi xaqa xaggiisa iyo watawqiiri weynaynta iyo maamuusista iyo wa xusniladabi macahu adaab wanaagsan ee lagula dhaqmo iyo walwuquufi in la joogsado maca ishaaratihi ishaaradiisa maciisa iyo wa cadamilkhuruuji inaan laga bixin camaa ashaara ilayhi wuxuu tilmaamay oo mimaa kii ka mid a yanfacuhu qofka anfacaya oo min alumuuri arrimaha ka mid a allatii taasoo qad jarabaha macallinku uu hore u jarribay wa huwa isagu acrafu biha uu uga aqoon roon yahay minhu ardaygii oo min kayfiyaati tacliimi qaababka wax loo baranaya ahaaday iyo wanaxwiha waxyaabaha la midkaa maa shay baa markaa u sugnaanaya laysa likayrihi kayrkii aan u sugnayn walyajiis ha fadhiista ardaygii bayna yadayhi macallinka hortiisa ha fadhiista muta'adiban mid edebsanaya xaalowya wa yudhiru waxa uu muujinayaa gaayata xaajatihi ilaa cilmihi yani waxa weeye baahida cilmigiisa u baahan yahay nihaayadeeduu muujinaya wayadcuu wuu ducaynayaa lahu macallinkiisa ama sheekhiisa xaadiran xaalo uu jooga iyo waqaa'iban xaalo uu maqan yahay qofkii khayr iyo wanaag u faa'iideeyey ama wax wanaagsan tusay wuu u ducaynayaayo waxa weeyaan markaa uu tabriiqinayaa haddii uu markaa u ka maqan yahay iyo haddii uu la joogaba sidaasaana dhaqankii ahlulcilmigu u ahaa qofka khayr iyo wanaag kuu faa'iideeya inaad u ducayso oo aada markaa wanaag ugu abaalguddo waayo rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam man sanaca ilaykum macruufa fakaafiuu fain lam tajiduu maa tukaafiuunahu fadcuu lahu qofka wanaag idii sameeya u abaalguda waxa uga abaalguddaan haddaydaan helin u duceeya baa rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam wajasaaka allah khayr iyo wax lamida ku dhah sidaasaa markaa ahlulcilmigu ay ahaayeen waxaa la yidhi imaamu axmed imaamu shaafici wuxuu ka bartay cilmi weyn buu markaa ka batay cilmiga markaa usuulka iyo istimbaadka iyo buu aada uga bartay baa la yidhi marka waxaa la yidhi aada iyo aad buu ugu ducayn jiray si aada iyo aada ayuu waxa weeye ugu ducayn jiray baa la yidhi u ammaani jiray sheekhiisa walyajlis ha fadhiista bayna yadayhi macallinka hortiisa muta'adiban xaalo uu yahay mid edabsanaayo wayudhiru ama wayudhirna waa laba kartaa xagga horaad ku cadfi kartaa ha muujiyo gaayata xaajatihi ilaa cilmihi baahida cilmigiisa uu u baahan yahay macni nihaayadeeda haayadu waa nihaayada sheega wayadcuu lahu uu u ducaynayaa xaadiran marka uu joogiyo waqaa'iban marka uu maqan yahay waidaa atxafahu haddii uu siiyo ama uu sahaysiiyo bifaa'idatin faa'iida haddii uu siiyo oo uu wuxu faa'iideeyo aw tawdiixin limushkilin ama shay markaa mushkiloo madmadow ku jira uu u caddeeyo falaa yudhiru umuujis u muujin maayo macallinkiisa annahu ardaygu qad carafahu ee masaladaa inuu gartay qablahu horti wa in kaana caarifan lahu haba sii yaqaane bal yusqi wuu u dhag raaricinayaa ilayhi ee ilaa shaykhihi isqaa'a almutaqalibi ee isqaana u dhag raaricin u dhag raaricintaasoo ka isqaa'i lmutaqalibi mid dalbaya dhag raaricintii la mida bishiddatin si adag u dalbayo ila alfaa'idati faa'idada haadaakaasi fii maa yacrifu wuxuu garanaayo oo hore waa u garanaayey ayuu ku saabsan yahay fa kayfa bimaa lam yacrifu waxaanu hore u garan maxaad u maray walihaadaa sidaa awadeed baa kaana uu noqday haada aladabu adabtani mustaxsanan mid la wanaajisto oo fiican maca kulli axadin qof walba in lagula dhaqmo fi lculuumi culumta iyo walmukhaadabaati wadahadalladana wadahadlaayaba fi lumuuri diiniyati arrimaha diiniga iyo wadunyawiyati ta adduunyada yani cidda kula hadlaysa ama wax dhigaysa ama aad dhegaysanayso adabta fiican ee lagula dhaqmo waa inaad si wanaagsan u dhegaysato marka hore aad wax ka faa'iidaysato adhow xataa adaa waxu kordhinaysa wuxu kordhi laakiin waa inaad si wanaagsan u dhegaysato maaha qofka kula hadlay isagaa wuxu sheeg haddii waxaan aad hore u taqaanay inaad tiraa taa waanu haynay ka soco maxaa kaleed haysaa intaa horeanu hayaadeere maxaa kaleed kordhinaysa ya ka qofkana khayrka loo sheegaa dii waxa weeye aanu hore u garanahayna dee waa faa'iide iyo wanaag loo kordhiyey haddii xataa uu hore aada u haysayna dee waa xasuusin lagu xasuusiyo xasuusinta qudheedu waa faa'iido weyn weeye waxaa laga yaabaa waxa weeyaan markaa xasuusintaasi inay raad kaloo adu hore u garanayo markaa faa'iido dheeraadaba inay yeelato waxaana ahlulcilmiga qaarkood ay yidhaahdeen sida ibnu xasam oo kale raximahullah caalimkii la odhan jiray marka aada majlis cilmi timaado waxa weeye niyadaadu ha ahaato inaad khayr ka kororsato oo ama cilmi aanad hore u haynin aad ka faa'iidaysato ama ugu yaraan intan meesha laga sheegaya haddaad dakada ka haysa qudheeda inaad ajar iyo banaarujin iyo wanaag ka faa'iidaysato waa inay niyadaadu noqoto buu yidhi oo qasdigaagu waa inuuna noqon buu yidhi inaad markaa hadal yaroo lagu qoslo ama wax yaroo qariib ahoo markaa macallinka ama cidda wax jeedinaysa hoos mara ood hadhow meelaha ka sheeg sheegto oo tidhaha balqafladda intaa leeg eega inaad hesho waa inaanu waxa weeyaan markaa muraadkaagu noqon buu soo ma aragti qof markaa basharana haddaas tidhaa wuxuun ka raadraadi dee waad ka helaysaa ka waayo miisoo shaki ma leh soo ma aragti xuun baad ka heli markaa kolba inta yareed heshawn haddaad meelahaa ka wadwado dee waxa weeyaa naftaadii waa dayacday weeye waad isdayacday bay noqonaysa halkaa aynu u dayna subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatub intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين